kuma khayaaray idilkiinba meeluba aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaadkiiba mar aad ka maqashaan warbaahinta v o a barnaamijka toddobaadkan waxaan uga hadli doonaa takooridda ama heebsooca dhibaatada uu ku hayo qaar ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed ilaa iyo hadda waxaan isweydiinayaa qabiilkayga qabiilaha kale muu ka duwan yahay qabiilkayga muxuu ba'saday maxaan haleeyey oona aniga aan galabsaday maadaamaan gabar soomaaliyeed ahay maadaamaan uwad u dhalay qabiil kale igu furaayo awgeed maadaama qabiilkayga qabiil oo aan la guursan karin oo yahay sababtay ku imaada qabiilkan inuu qabiilka kale guursan karin maxay tahay yaan idinka hor dhicina waxaad ku maqli doontaan waraysi aan la yeelanay gabar soomaaliyeed oo dhiban u ah takoorid ay kala kulantay qaar ka mid ah ragga soomaaliyeed barnaamijka salas ayaa idiin soo tebinaya dhadhaab ayadun kaga imaanayaa balse ugu horeyn faadumo ayaa sheekadeeda sidaan ku bilowday anigoo ah faadumo xaaji cabdi run ahaantii waxaan ku noolahay xerada qaxootiga dhagaxley waxaan awilka hore ku nooleen muqdisho waxaan ku dhashay caasimadda muqdisho walaahi si weyn oo weyn oo weyn aan leematagakaro maxaa la dhahaa bulshada soomaaliyeed si xun bay iila dhaqantaa waxaan haystaa far caruur ah oo hadda umul ayaan ahay wax ii gargaara iyo wax wax ii qabto ma jirto faadumo muqdisho goormaad ka soo barakacdeen sababta saa aad ku timiddan xeryaha dhab maxay tahay run ahaantii muqdisho anagoo yaraan ka imaanay oo hooyadeena halkaan ayna keentay hooyadeena halkaan ay ku dhimatay aabaheena muqdisho ayuu ku dhintay marka sababta xagga aan uga soo tagna waxay ahayd barakac waayo dagaalo fara badanaa jirtay sidaas darteed aan uga soo cararnay qax ayaan ku imaanay inta waa tahay markaad halkaan timid sidee baad nolosha qaxootiga ula qabsateen qaabkeesa dadkan ku nool xeryaha dhidhaab aad ula falgasheen walaahi run ahaantii meeshaan dhibaatooyin fara badan ayaan ku marnay run ahaantii oo wax walba oo adiga qabso meel oo waxaan ka helnana aana jirin maadaama waalidkii oo naga dhex baxay anaga kaligana aan nahay run ahaantii anagu unbaan iskaashina waa sida hadda arkayso run ahaantii meeshaan qaxootiga ah haddii la dhihi lahaa qaxooti ka tag soomaaliya ku noqon waxbay ahaaleed soomaalidaiyaa meeshaan isgaraafanaysa qabiil iyo afaara qabiil unbaa meeshaan lagu dhaqmaya run ahaantii waa tahay adiga qoyskaaga ayaa ku weheliyey markaad halkaan soo gaarteen waxaa ahayn adiga hooyo iyo aabaiyo anaga saddex afar caruur ah iyo walaashay ugu weyn iyo wiil curyaan ah intaasaan ahayn waa gartay qaxootigaa timid waxbarasho markaa ma gashay waxbarashaha waan galay ilaa iyo galaas eight aan galay kadibna waan iskaaga baxay iskuulkii oo waan guursaday sababtaa uga baxday iskuulka maxay ahayd sababtaa oga bax wax kale ma ahayn iskuulkii waan awoodi waayey waayo gurigii iyo iskuulka iskumaan heegki jirin nolosha way adkaatay maamadii ayada shaqee aadi curyaankii in lahaayo rabaa marka saas darteed ay ugu kaliftay iskuulka inaan oga baxo waa tahay faadumo waxaad sheegtay in takoorid aad kala kulantay bulshada soomaaliyeed bal waxaad noo sheegtaa sababta ugu weyn oo heybsoocan aad kala kulantay bulshada walaahi run ahaantii waxaan kala kulmay bulshada in aniga laysoo caayo oo caay aflagaado waxay tahay ilmahan awgeed ilmihii waa ilmo yar iyo qabiilkaas waay ayadana qabiilkaas waay qabiilkaas waay waa iga badbadta adig macnaha maxay ku leeyihiin afaar qabiil ahaan adiga waxaa waay leeyihiin qabiilkan saan waay tan waay haa marka ani waay makarahay waa tahay guurka marka aad samaysay marxaladda aad martay xaalka aad kala kulantay bal noo sharax walaahi guurka waxaan kala kulmay aalad xun markaa guursatay ninka qaabkee ku sheekada ku wadaagteen waxaan ku wadaagnay ninka miyuu ku yaqaana marka guursanayay maisha waraysateen soomaalida maadaama inta badan ay dhaqan ahaan reer ahaan isku waraystaan maya markaa isguursanay anigoo walaaca qabiilkayga ogaaday sidaas darteed wuuna isoo furay muxuu ku yidhi markaa oo furankiisa ku saleeyey qabiilkan aniga inaan guursanayo uma malaynaynin iga raalinaqa warqadaadana waatana qaado wixii ilaahay oo ku siiyin ama korso ama tuur adigay ku taalaa saas awgeed aan u kala tagnay waa tahay oo wooku midabta ka hore waxaa ku yidhaahday gabadh iyo qalanta matid adagoo ah gabar soomaali ah aniga gabar soomaaliya maadaama u dhahay ima qalantid walaalay qabiilkaas haddaad kasoo jeedidna aniga qabiilkaas isma guursano warqadaada waatana igana raalinoqo waxaa ilaahay uu ku siina korso ama tuur aday ku taalaa intaas unbay ugu dhaha asiga waa tahay uurkii aad markaa qaaday ilma noocea ku dhashay wiil ayaan ku dhalay waan u sheegay adiguu ku anfacayo yidhi ama tuur ama hayso waa tahay wiilkii aad u dhashay dhaqaaleyn iyo xiriir midna ma samayn maya anigaa haysta oo korsaday waa kaa kadib waan guursadaa dale waxaan qabiilkeygii afaarahaas aniga dadka imay weydiin waan iska guursaday yarkay walaa anigoo ah markaasaan oon xanuunsanahay unba maalin tagay gurigeena ayadoo la sheekaysanaya qabiil qabiil isku soo qaaday qabiilkeen markuu soo ogaay oo ii imaaday wuxuu yidhi qabiilkaas maa tahay haa aan dhahay maadaama qabiilkaas aad tahay abaayo maxaa mar hore iigu sheegi weysa aboo haddee waxaan dhahay qabiil maa laisku guursadaa mise jaceyl maya uu yidhi waxa laisku guursado waxay tahay waa qabiil qabiilkaas haddaad tahay walaalay wuxuu yidhi ma igula kaftamaysaa ma ila ciyaaraysaa kulama ciyaaraya qabiilkaas waan ahaan dhahay markaasuu igu yidhi haye waad iga furantahay gurigayga bax waa ninkii labaad oo dabcan aad guursato ayaa farkaas mar labaad kala kulantay haa maadaama saas i dhahay waan iska soo tagay gurigaan imaaday markaas walaashay iga weynaa joogtay waan la tashtay waxaan dhahay walaal saasa jirto aniga maxaa dhaca qabiilkan qabiil xun miyaa qabiil xun maxay haleeyeen ma qabiilkeena waxaan dhahay wax dhib ah gaarsiiyey qabiiladaas maya igu tiri ee waxay dhahday qabiilka waa la mitir goo- koobaya mitir koor waaye marka waxay igu dhahday iska dhaafatay saas ee dhacdaba iska joog gurigan waan joogay wiil labaad ayaan dhalay waan iska korsaday markaan korsaday muddo aan haystay haddana waan guursaday haddaan guursaday anigoo uur ah ninkaan minallaahi aan ku kala tagnay qabiilkumaana kala tegin qabiilkeygana ma weydin qabiilkeygana umaana sheegin waa tahay maadaama aad tahay gabar da'yar oo la- labaatan sano jirto caasimadii muqdisho ku soo babaartay oo ciyaal xamar ah n waxaa su-aal kugu noqotay sababta n mar walbaba reer hebel baa taa lagugu furayo qaabkaas walaasha wadiisay jawaabteeda marka maxay kula noqotay jawaabteeda jawaab buuraha ku culus ayay ila noqotay walaashay jawaab igumaysiin ilaa iyo hadda waxaan isweydiinayaa qabiilkeyga qabiilaha kale muu ka duwan yahay qabiilkeyga muxuu ba'saday maxaan haleeyey oona aniga aan galabsaday maadaamaan gabar soomaaliyeed ahay maadaamaan uwad u dhalay qabiil kale igu furaayo awgeed ma qabiil baa laisku guursadaa mise jaceelaa laisku guursadaa ani maadaama qabiil xun aan ka dhashay inaan ogaado maadaama qabiilkeyga qabiil oo aan guursan karin oo yahay sababtay ku imaada qabiilkan inuu qabiilka kale guursan karin maxay tahay soo soomaali lama aho diin lama laho soo muslin lama aha sababtaan rabaa inaan ogaado waana ogaa waayo sababta ilaa iyo haddana maana ogaanin ilaa hadda baadigob ayaa ku jirtaa sababta adoo soomaali ah muwaadin ah xaquuq leh wiil soomaaliya inuu kulaal iima qalintid waxay kula noqotay arrin maskaxdeeda ka weyn haa arrin maskaxda ka weyn ayay la noqotay xataa waxaa jirta wiil hadda tan oo soomaali ah oo qabiilkaas waa aan ku dhihi karin oo maraykanka joogo waxay ugu dhahay maalin baa wada sheekaysanay guur baan ku heshiinay intuu soo degan igu dhahay qabiilkay tahay qabiilkaan aha ayaan u sheegay hayo abaayo uu igu yidhi dhib ma lahan wax islama weynin kadibna baloog ayuu i saaray ilaa iyo hadda sababtaan u raadinaya waxay tahay qabiilkayga inuu qabiil xun yahay inuu qabiil fiican yahay asal muxuu ka soo jeeday muxuusan ahay gaal muu ahaa muslim muu ahaa waan ku wareersanahay waayahay n faadmo waxaa tahay gabar da'yar n haatan imise carruur ayaad haysataa oo dhibana aad ku tahay oo sababteedana ay tahay n heebsooc in lagugu furo carruurta imise carruur haystaa afar carruur aan haystaa afarteeda carruurta ah aan iska korsaa wuxuu ilaahay isiiya aan iska cuna aniga ma shaqaysto kaar kaar baan lahaa kaarkayga wuu iga xiran yahay maadaama hooyay aabana ay dhinteen kaarkaygana wuu iga xirmay afar carruur aan haystaa afarteeda carruurta marka la jihaadaya qabiilkan maadaama laygu tim- oo laygu soocaayana waxaan rabaa inaan dambe aan guursanin ilaa aan ka ogaado qabiilkaan ahay waa yahay faadmo ilmo yar ayaa haysataa oo midka u weyn uu yahay n sideed jir dhibana ayaa tahay guriga aan arkayo oo deerka aan lahayn albaabka aan lahayn ayaad ku nooshahay waxaadna noo sheegaysaa in dhibaato takoorid ba-an ah dhinaca guurka nolosha deegaanka ay ku hayso gudaha xeryaha dhidhab n maxaa dareentaa markii nin dhallinyaraha kuu soo haasaabo tago oo kugu shukaan si yimaado waxaan dareemaa walwal iyo walaac waxaan dareemaa walwal iyo walaac ilaa iyo ilaa- ilaa iyo hadda bulshada soomaaliyeed dhinac ay ii sooceysaa ilaa iyo hadda ma aqaano waxaan ahay iyo meesha aan kasoo jeedo maadaama ay tahayna waxaan mar walba oo caqligeyga iyo maskaxdeeda aan u sheegaa inay waxaas waxba ay ka jirin in ay soomaalida ayada iska jeceshaha qabiil xumayska maadaama taas ay tahay ilaa hadda waxaa isku waaninayaa inaan qabiilkeygay aanan nacin inaan nafsadeeda aan waxba yeelin inaan ilmaheyga aan iska korsado waa yahay waxaad ii sheegtay in hooyo rabbi u naxariistay halkan ay ku geeriyootay iyadoo walaac iyo madax xanuun ka qaaday nolosha ay dhibka aad maraysaan bal arrintaas dhegeystayaasha waxaan rabaa faadimo inaan u sharaxdo wallaahi waxaan dhihi lahaa qabiiladan hooyaday horta run ahaanta waxay u dhimatay haddaan idiin sheego oo ilaa iyo hadda calool xumo ay igu tahay kasoo hadal qaadka maadaama ay ugu soo adiga igala soo hadal qaada aan ka xumaayad laakiin waan kuu sheegaa sababta hooyaday waxay u dhimatay markii u horreysay ani aan laysoo furo qabiil laygu soo furay qacdi ee dhahday ku waalatay maadaama ay waalatay curyaanna way haysatay oo afartan iyo toddoba jir ah maadaamay qacii ka tiray oo haddana markii labaad hadda leegu soo furay qabiilkii hooyaday aad bay u murugootay way isla sheekaysatay maskaxda ayaa laga galay maamadii maalin maalmaha ka mid ah ay naga tagtay duurkan waraabo ku cunay waa arrin xanuun badan rabbi ha u naxariisto hooyo geeriyada waan maqlay in waraabo cunay oo mar dhow aad soo hesheen muxuu dharkii ay wadatay iyo lafaheedii waa geeri runtii aada looga naxo arrintaasna ay sababteeda tahay dhibaatada takoorida aad la kulantay inay sababtay geerida hooyadaa haa geerida hooyaday ayay sababtay qabiilkaas dartiisa run ahaantaan waxaan dhihi lahaa bulshada soomaaliyeed iyo dadka codkayga dhagaysanayo waxaan si naxariis alleh oga codsanaya qabiilada ay xumeynayaan ee qabiilada ay wadaan inay dulmiga ka daayaan dadka dadka waa la simanyahay islaan ayaa layahay muslim ayaa la ahay ilaahay ayaan islaan naga dhigay nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam waddadiisaa taagannahay marka midturkoobka inaad budiin naga daayaan dhihi lahaa aniga ahaanteyda marka inta maqalkayga iyo muuqayga codkayga dhegaysanaysana waxaan ka codsan lahaa si naxariis leh oga codsan lahaa in aniga dhibana ayaan ahay dhibkaan ayaan ku suganahay hooyadayna mitirkoobkaas darteeda ayay u dhimatay inaad i caabisaan oo gacan weyn aad igu caabisaan waa yahay insha allahu tacaala way ku maqli doonaan dhegeystayaasha soomaaliyeed ee muxsanaadka ah waana dareemi karaa xaalka aad ku nooshahay waa guri qol oo jiingad ah shan qof aad ku nooshihiin daarad ma lahan albaab ma lahan meel cidla ayaa degan tahay waa arrin xanuun badan waa yahay faadmo walaa inta laag ay ku gelisaa markaad rabto afar caruur ah oo aabbayaashii dhalay aysan kugu ogeyn kugu biileen bal walaaca ay ku gelisay ka waran walaahi run ahaantii hooynimo unbaan isku kiijinaya oo aan ilaa aan ka tiro dhigana aan isku kiiji doonaa walaac weyn ayay igelisaa waayo caawa hadday qaadaan kurba anay ii tahay maanta dharay xirtaan hadday waayaan walaacay ii tahay maanta waxaan sii keliya haddaan waayo qacda aan dhaho wallaahi wax badan ay iga go-do marka alxamdu ashugro ilaahay afka jaaxa wuu joogaa marka aboowe run ahaantii alla dartiis un baan isku celinayaa maanta hadduu ahaa lahaa bulshada soomaaliya maanta haddaan u tagi lahaa maanta oo caleen hadday iga go'do mise caleen caano aan waayan u tagi lahaa isii aan dhihi lahaa qabiil un baa laygu dhinac layga mariyo run ahaantii alxamdu ashugro aboowe haddana waan noolahay waayahay gurigan cilada ah adigoo haweenay ah ilmahaagana ilmara yihiin amni ahaan inaad habeenkii seexato qaabkeebay niyadda ku siisay run ahaantii walaalkay maca waxay niyadda ii siisay wax meeshaan ii jooga ma leh qabiil un baan dhinac layga mariyey maanta haddii guur la dhihi lahaa waa guurso lahaa waxaan u guurso karin reer hebel waayo marka alxamdu shukur gurigaana waxaan ku noolahay aa arkaysid anigoo walaac ah farta aan ku haysta wadnaha mashquul ima dhisan waataa arkaysid anigoo wadnaha farta ku haysta ayaan maxay ahayd seexdaa waxaana u seexdaa waxay tahay habeenkii aanu markaa jiifto run ahaantii ilmaheygaan waardiyeyaa subaxi un baan seexdaa habeen ilaa iyo halka saac halka saacna waan soo kacaa ilmaheyga dabka u shitaa laakiin inta ka horeysa habeenkii anima seexdo oo waan waan ilmaheyga u fadhiyaa oo waxaan isla amawtuu kuu soo galaa nafsadeeda un seexan laahay waa tahay waa dayacan tahay meel calla ayaa joogtaa gabar yarna waa tahay waxaad ii sheegtay in keliyaaga aad halkan fool kugu qabatay aadan ciidan wacan halkan ku dhashay bal xaalkaas ka waran sow lama oran karo waa geesnimo zaa'id ah walaahi geesnimona ma ahan maadaama maadaama dariskii haddee takoorayaan aniga yaan wacdaa yaan wax u sheegtaa ninkay ilmihii dhala oo naftarkiisa koob dartiisa igu furay afaar qabiil qof aan wacaan kara ma lahan inta ayaan ku dhalay walaalkay macan sidaad arkaysid anigaana iska soo qabtay waana iska xutumeeyey cunugtii gabaraana ilaahay isiiyey alxamdu ashukr dhibna kumaan arkin alxamdulilaah waayahay qaabka noloshaada ka waran maadaama aad sheegtay in kaarkii kaa xiran yahay garaamkii qaxootigii la siinayay se aadan qaadanin abuu garaamka horta oo la siinaya qaxootiga ma qaato kaarkii wuu iga xiran yahay waa sidaa aragto aniga run ahaantii mar waa baxaa dadka ayaan dharka usoo dhaqaa wixii aana ka soo helo ayaa ilmihii ku kariyaa dhar ayaan dhaqaa biyina waa dhaamiyaa waa tahay dhegeystayaal ciddii caawinayso gabadhan soomaaliyeed waxaan u sheegayaa inay kala soo xiriiri karaan lambarka labaatan iyo shan afartan iyo todoba toban toban eber lix koo iyo toban waa tahay dhegeystayaal waraysiga ayaan qaybihiisa dambe haatan ku jirnaa waa yahay ugu dambeyntii maxaa codsan lahayd waxaan codsan lahaa inaad si weyn aad ii caabisaan kii dibad jiray kii dalka joogo an gabar soomaaliyeeda ahay muadin soomaaliyeeda ahay inaad ciishaan ma mudni inaa walaalahay waxaan u sheegi lahaa ay garab qabtaan eeya ciilin aana dareemin inaa maanta muslimiin ayna jirin waayo haddeetan waxaan aaminsanahay inuu dalka muslimiinta ay ka dhammaadeen in aad ay caawisaan xataa haddaad igu caawin karin aniga soomaali ahaan alla dartiis inaad igu caawisaan taas ayaan codsan lahaa aad baad umahadsan tahay guud ahaan saaxiibayaal halkaas ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijka madasha dhallinyarada oo aan toddobaadkan uga hadalnay takooridda iyo saameynta ay ku yeelatay nolosha dhallinyaro badan oo soomaaliyeed taas oo u baahan in bulshada si wada jir ay uga hortagaan tacaddiga loo geysanayo muwaadiniinta aan mudnayn in loo dhibaateeyo madabkooda heebtooda ama jinsiyadooda akhyaarii tan iyo barnaamijkan barnaamij xig intaan dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa ammaan alla